kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maxaaka cusub dhadhaab waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay qaar ka mida dhallinyarada baratay xirfadda kombyuutarka ee ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa taageero dhaqaale ka helay hay-adda n r c oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga deeqda lacageed ee la siiyey dhallinyarada horey u qaatay koorsada kombyuutarka ayaa loogu gulleeyahay inay ku furtaan ganacsiyo ama ku abuurtaan shaqooyin si ay nolol maalmeedkooda uga soo saartaan axmed cabdulaahi xasan oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa v o eda uga waramay waxa ay uga dhigan tahay kaalmada lacageed ee la siiyey wuxuuna u waramay wariyaha v o eda ee xeryaha qaxootiga dhadhaab aadan cabdi cabdulaahi
magacayga saddexaad waa axmed cabdulaahi xasan oo ku nool xerada qaxootiga xaga dheer waxaa ka mid ahaa ardaydii labada kun labaatan labada dhameeyey kombyuutarka oo ka dhameeyey yeb n r c brograamadeeda marka waxaan ka faa'iiday cash grant oo business entrepreneurship lagu sameysanayo bal waxaad iiga warbixisaa xirfadda aad baratay i c t da noloshaada waxay ka anfacday marka hore intaanan u galin waxyaabaha deeqda lacagta oo aad ka heshay hay-adda combyuutarka horta sidii isagu horta waa aalad hadda caalamka aada looga baahan yahay marka ani ahaanteyda wuxuu iga anfacay inaan qof xirfad leh noqdo haddana qof caalamka la socdo oo hadda teknolojiyada hormartay wax ka ogaaday sii inuu sii horumarsadana rabo oo cilmi xirfadiisa sii horumariyo kooska aad samaysay ee ah combyutarka imsaa sano ay kugu qaadatay meeqaa sanood baranaysay waxay igu qaadatay inaan barto hal sano oo kombileta aan baranayay laakiin markii koosku dhammaada halkaas kuma ekeenin anaa sii kordhistay xirfadeeda oo cilmigii aan danaynayay haddii markaas uu qabyo iga noqday iyo hadduu markaas ba isheeg sidaa rabay aan u fahmin laakiin anaa bartiis kasii watay alxamdulilah ilaahi maadiis hadda waan bartaa oo weli waan wadaa waana ku shaqaystaa experience ahaanna waan u arkay real lifena waa isheeg ku danaynaya inaan weli marka ma si bilaash ah ayaa lagu bartaa xirfidaha kala duwan ee hadda uu qeybta ka yahay kombyuutarka adigu aad baratay sida aad sheegta aad ka baratay xarun ay leedahay hay-adda n r c oo ka mid ah hay-adaha samafalka ay ka howlgala xerada dhadhaab ma si bilaash baa lagu bartaa ha horta waa si bilaasha lagu bartaa laakiin some qualifications aa lagu xiraa xirfadaha qaarkood sida combyuutarka oo kale laakiin way jiraan xirfado aan qualification lagu xiran oo qofka garanti looga dhigaa once uu soo codsado marka kuwaasoo kale marka qualification male laakiin markaani aan xirfadan combyuutarka daninayay waa waxaa maray process dheer inaan soo codsado shortlist lagu soo daro interview la mariyo ka damba hadee la dhaho you have been selected oo ardada kamid aan noqdo waayahay marka maxaa kamid ah shuruudaha laisku qaabilo sida aad sheegtay hanaan dheer oo atixaan leh oo codsi leh ayaad soo martay marka maxaa ka mid ah shuruudaha u degsan ee qeybta combyuutarka iyo koosaska kale lagu gala ee hay-adda ay u degsan oo adigu aad samaysay maxaa ka mid ah
ani horta waxaan bartay waa i c t aheyd i c t na qofka markii waag ani aad soo codsanayay waxaa lagu xiraayay basic knowledge from computer inuu qofka leeyahy i c t background inuu leeyahay qofka oo horay uu usoo bartay at least bakajiska combyutarka as fundamentalkiisa shuruudaha kale waxaa ka mid ah high school qofka inuu soo dhameeyo oo qof aan high school soo dhameyn fursadaas ma isheegeen lama siinaynin shuruudaha kale waxaa qofka ka mid ah inuu banjuality noqon doono oo qofku meel kale uu ka shaqeynin mise waxbarasho kale uu ku jirin marka kuwaas saddexdaas horta shuruudihii ugu waaweyn ay ahaayeen laakiin shuruudihii kaloo yaryar oo laga soo bixi karan inaa laga soo baxan la rabi way jireen marka kuwaasaa muhiim ahaa bal waxaad waxaa iiga sheegtaa hal sana markaad dhammaysay kooskii xirfadii aad rabtay aad baratay waxaad sheegtay in markaad soo gebagabaysay lacaga daaqa haydin siisay hay-adda bal waxaa iiga sheeg lacagahaas qaabka idinla siiyey iyo waxyaabihii aad ku qabateen iyo iyo tiimka adiga aad ka mid aheyd sida ay ugu howlgaleen
kooska markaan dhammaynay we waa twelve people laba iyo toban qof aa ahayn laba iyo tobankiina qof waxaa naloo kala saareen laba group lix iyo lix group kastana waxaa la siiyey cash garanti oo lacag gaarayso ilaa boqol iyo labaatan kun boqol iyo labaatanka kun marka waxaa ii sheegeen loo rabay cidi group kasta inay ku samaystaan business oo ay isla lahaadaan oo xirfadda ay bartaan ay barteen iyo halkas kasii wadaan iyadoo cilmiyan iyo dadkii inay sii baraan communityga ay rabaan la rabay marka ani groupkan ka mid ahaa lix qof aa ahayn lixdeynii meel baan dhisanay oo kireysanay kombyutara iyo waxyaalahaan keennay oo markaas aragnay community iyo bulshada danaynaysa kombyutar inay barato aan wax ku barno jaalanjiyaal badan way iska jireen sida camal resourceko yar camal businessko new ah maxaa la dhahay sheegeen wixii oo lix qof lagu leeyahay amontiga businesska lagu furto aan inaaf ahayn oo isku aan aad ugu filleen resourcekii la rabay ina lagu soo gato waxyaala wixii haddana ii sheegeen communitygo markaas iisheeg combyutaro badan oo hore u jireen la baranayo hore loo yaqaan iyo jirtay oo dadkii batisbantiga ala rabay inay wax bartaan macbiilka ee aad u yar tahay marka adii jaalinjaal badan kadib at least hadda waxaan sameynaynaa progress fiican oo waa ku guda jirnaa bal waxaad iiga warbixisaa waxaad ahaydeen arday iskuol dugsi sare ka soo baxday kam qaxooti ah jooga shaqalaana ay haysay markaad xirfadan aad guda gasheen oo kooskan aad barateen islamarkaana lacagahan daaqda hay-adda idiin siisay noloshiina maxay ka bedeshay aadoo weyn wax badan bayna ay i sheegeen noo tortay oo ish waxyaalo badan bay noo furtay oo wado badan bay noo furtay waxaa kamid a wado badan ina noo furtay kow markii lacagtana la siinay waxaana la yiri soo diyaarsada business plan waxaa la dhaho business plan qorshe ganacsi ha qorshe ganacsi soo diyaarsadaana la yiri qorshaha ganacsi aan diyaarsanay waxaana lagu yiri lacagta lin siinayo waa boqol iyo labaatan kun ku base gareeya lacagta first face teeda ka lacagta total ahaan lacagtana la siinaya waxay ahayd boqol iyo labaatan kun laakiin waxaana la yiri first face waxaa lin siinaya toddobaatan kun marka lacagta toddobaatan kun eh qorshe ganacsi waxyaalihii aad u baahan tihiin kirida iisheeg wax kastoo resource oo meeshaas looga baahan yahay kusoo qorta soo diyaarsada noo keen noo soo bandhiga annaga kow halkaas horta qorshe ganacsi inaa horta fikrad ahaan lalala imaanaya maana garanaynin waan la imaanay waa naloo aqbalay lacagta qeybta hore waa naloo soo sidaaya first face wax loo yaqaano markii lacagta qeybta hore naloo soo sidaaya waxaana lagu yiri qeybta dambe inaan liin soo sii daayo waxay ku xirantay progresskiina sida aad wax u wadiin iyo sida wax isheeg u maaraysiin ay ku xiran tahay markii muddo saddex bilood laga joogo progresskiina aan wadno aan isheegeen hard work badan iyo waxyaalo badan aan isku dubarideyno tii kale waa naloo aqbalay waa naloo soo sii daayey halkaas waxaan ka baranay maadaama cilmiga aan soo baranay aan hadda community asa practical u gudbinay oo dad management ahaan wax ka bartaan noqonay coordinationka lix qof oo wada shaqeynayso asa team work waxaa ka baranay waxaa kaloo wax ka baranay cilmiga anaga aan soo baranay inaan transforming ku sameyn karno qof bari karno dad responsibility aan ka baranay duutis aan ka baranay oo habka tugadaness loo wada shaqeyn karo faa'iidooyin badan baa jiray markaas oo meeshaan ka baranay oo lasoo koobay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u diraysa ee dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab laga yaaba in qaar badan oo ka mid ah aanay ogeyn ama aynan ka warhaynin xirfadaha bilaashka ah ee hay-aduhu samafalka ay bixiyaan waxyaaba fara badan ay ku heli karaan laakiin aan ka warqabin kuwaas maxaad fariin u diraysaa ugu dambeyntii fariinta la wadaagayo dhallinyarta sidoo kale qaxootiga joogto waxaan u sheegayaa fursadaha sida hadda combyuterkaasoo kale ama xirfadaha kale oo sheeg uu qofka uu hami u hayo uu danaynayo inay free yihiin uu baran karo adduunkan hadda cid walba oo shaqaysanayso ama cid walba oo hadda sheeg si fiican oo lacag sameynayso ay xirfad ka sameynayso marka waxaan leeyahay oan ku dhiirigelinaya inay xirfadaha bartaan waa free sabood yaroo sida hadda cash grantigaasna la siinaayo
kaasi wuxuu ahaa axmed cabdulaahi xasan oo ka mida dhallinyarada ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u waramayey wariyaha v o e-da aadan cabdi cabdulaahi haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha ah aan soo qabto mid ka mida heesaha uu ku luqeeyo qamar suugaani
digaacadniga koldheehaniwa qoraxda dhalakana kuwagedhigiwa dhaguhu ruux kale dhegaysaniwa dayuhu basharkale kudhay igagiwa iga adiniga kuldhay ahaniwa qoraxda dhanakana aku agdigiwa afkii duuniga daraarucuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabuwa ibnuhu eridhiilan marlayhidihiwa ammaan ku dhigan hiskiidisiwa gaabeel quruxlaay dhammayn kariwa afkii duuniga daraarucuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabuwa ibnuhu herdhiilan damaydhihiwa ammaan ku dhigan iskiidisiwa gaabeel quruxlaay damayn kariwa abka durmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naamin kadheef heliwa idhowr mooye idhaaf maqlewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa abka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naamin kadheef heliwa aydhowmooye idhaaf maqlewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa dhaqaaqi kariwaa dartaa kala dhiman dhanka amariwaa naftii daktar kale marnaba adhayiwaa awadnaha darisani isdhiib ulanwaa qofkuu dheeliyaha dhaqaaq kariwaa dartaa kala dhiman dhanka amariwaa naftii daktar kale marnaba adhayiwaa wadnaha dariskani isdhiibu ulanwaa aqanka jiilkana hudhaadiciwa ediga idilkood dhalaal bidiwa xiskii kula dhacay udabageliwa si ay dhagaxin dolcaatusiwa cishqiga daylka ku dheerjiwa dhaqanka jiilkana hudhaadiciwa dediga idilkood dhalaal bidiwa xiskii kula dhacay udhabageliwa si ay dhagaxin dolcaatusiwa cishqiga daylka ku dheerjiwa abka durmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naamin kadheef heliwa idhowr mooye idhaaf maqlewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa shacabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa adeennanaami kadefhelewa aydhumuye idafhelewa jacayl dhaxalgalo waxdhaamalowa jacayl dhaxalgalo waxdhaamalowa
VOA.
haweenka dhowaangalka ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka cabanaya daryeel la-aan ay sheegeen in caruurtooda ay ku haysato kaamamka iyagoo ku baaqaya in gurmad loo fidiyo duruufaha adag ee ka jira xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay caruurta yaryar ee ku cusub kaamamka sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab maxamed baaruud xuseen
dayaca daryeel xumada iyo duruufta qaxootinimo ayay la daladhacayeen qaar ka mid a hoyooyinka carmalka ee ubadkooda korsada raggii dhale ayay sheegeen inay ku dayriyeen ubadka islamarkaana nolosha ku adag tahay aada mashir agu korkulmayaa lay dhahaa waxaa wataa sagaala wid hal waa igana qaday deedii ninkii anoo uurka oo shan bilood leha kasoo baxay moobeel ma noo soo galo caruurta inteed gees ma idhaho maasha allah saas ay taho ilmaha faadumo bashiir abukor waxay haysataa sideed carruura aabbahoodna way kala tageen kuley anaa iska haa sideed ruuxa wadaa ninkaas ma isoo wac cunuga sidbira lah kaa dhama idhiin ooyadaya inta ikeeti wadankaa ma aqiini had caruurtaya iska xamaalanhayaa had caruurtaya baxii masaaki sidoo kale faadumo xuseen aadan waxay mas-uul ka tahay sagaal carruur oy qaar dhashay kuwo kalena ay koriso faadimo xuseen aadan aan wallahi magacayga la dhahaa ilmana waxaan haystaa sagaal carruur haystaa shan aan dhalay afarna qadaabaa dhashay waxbarashaa la igu soo daray marka haddii fatoon ku noolnahay shaqana ma haysano raasinka keelaan ku noolnahay guryo fiican ma haysano dhaqaalo ma haysano shaqo ma aadno xaalahaasaan ku noolay dhibkaasaana haysto kadhaamka naagaha ilmaha haysto oo lagu deeriyay waxaa u badan dhibaato badan ba haysato waayo ruux ruuka ku caawanaya ma jirto ilmahana la daal dhacaysaa raashin keel kuguma filno yaa dhaqaalo ma haysatid marka dhibaato badan naagaha ilmaha haysto waxay sheegtay in soomaaliya ay ganacsi ku haysatay balse xerada ifatuu oo dhowaan ay imaatay camallaan ku tahay waaga soomaali joogay muqaaliday baan ahay muqaalida ugadan jiray ilmahayga saasa ilmahay ku maaleysan jiray waaga soomaali aan joogay laakiin hadda muqaalida arki maysid adiga baxdid ilmaha kaa dayac maayo saas sababka meeshaan ilmaha looga dhibaataysan yahay danaad haddii mar la furiyaaba fardan kalahan tu kala waraasana oo hadda la noolaana mid la furay ilmaheeda waa lasa tuuraaba bas waay cidan kalaba ma lahanba cid rabtana ma lahan ku ilaahay ka cabsaday baa ilmihiisa beelana oo wuxuu dhahaa ilmihayga iga maq qaarkiisna maba rabo haddii hooyada fuuri maya haddii haddii hataa xumaan lagu kala tago had inta badan dumar kalena ninka ma raadiyaan asna maba raadiyaba ma u shaqeeya marka ku dugsiya u dira ku iskuulan u dira ku bareefadan u dira ayagun baa wax u aruuriyaa marna biyaha u dhaami marna ayaga wax u kari mar ayay kala celi mar raaji kale ugu soo qaad intaasaanba dhaafi la ahayba waxaa ugu baaqi lahay dumarka ilmahooda nimankooda inay xajistaan tabartooda eh faadumo ayaa baaq u dirtay dumarka iyo ragga soomaaliyeed nimanka waxaa uga baaqi lahay hadday naagaha furaan yay dayicinoo ilmahooda ha ogaadaan oo waxna wallaahi bilaad u badan oo soomaaliya waa gabdho badan waana soomaaliya oo saas loogu dayacay oo way jirtaa hadee waaya or ma aqaan wallaahi bilaad gabdho badan waay waxaad ani hadda haysata keligay maaha gabdho badan oo saas loogu dayacay aniga aad soon ka mid tahay ragga waxaan ugu baaqi lahay gabdhaha soomaaliyeed oo saas gabdhaha ilmaha ugu dayaceen inayna ku diceen ilmahooda ay ogaadaan marka ay dhaqaalaystaan nagu baaqaya ilmihii way iska xanuunsan yihiin wax maanaha u hayayna ma laha aniga maanta ilaahay ka sog aniga ii fafadhiyaan anigana waxaan u haya ma haya shaqo ma shaqaystay waxaan ku shaqaystay ma haystay lacagna aan ku shaqaystay ma haystay guriga hooyga aan ku hoynaya dad baa iskale wax maanta aan u haya maanta ilmaha soomaaliya ilaahay subxana watacaala waa u maqana waxaan ugu maqanaya ma jirtaan u hayana ma laha aniga ilaahay ka sogan aniba isugaya caashe cabdiqaadir maxamed ayaa sheegtay in lagu dayacay carruurta kadib markay kala tageen saygii dhalay carruurta waa laiga dalay hooyo aabba ana waay wax aan haasta ilaahay abuuray ma jiro ilmihii shaqo ma u haay wax aan u qabanayo ma jiro shanaalo kaar aan leeya afar ruuxnun daraada ii soo dhuumatay oo ii imaatay aabbihii iyo waa soo rafaadaya aweydiisa haysata waa soo rafaade noolal aruur wax haysatama shanaalo waxii aan kusoo qaada keer kaasaan siin haay wax kale aan siin haay ii yaala ilaahay abuuray ma jiro dhardhaqaal way waa dhaqaay dharki unagii yar iyo iga xanuunsaday isbitaalaan la jiiftay ilaa hadda waa ii xanuunsay nan hadda gacan qabanaay miska wax isiin haayna ilaahay abuurtay ma jiro dharaan soo dhaqaa maanta waa imaana dharaan soo dha dhar qoobka hadda waa ku xermeyobo gurigaa isku joogaa ilmihiina waa ii baahan yihin wax aan anigu ku furinayo ma jiro marka dharka markaad soo dhaqaysay meeqaa ka soo helaysa dharka markaan soo dhaqo maxaa la isiinaa bishii kun iyo shan boqol haa shan iyo toban doolara la isiinaa kaasa ilmihii ugu biidhaynaa ilmihii guri ma haystiin jiif ma haystiin dhar ma haystiin kii iga xanuunsan daawo ma u halaay isbitaalka haddaa lii dhahaa baakan ma haynay farmashii kuraasada lii dhaha awood aan kuraasanay ma laho aabbahood waa kala tagni ilmihii waa iga dee hataa halow ma isoo dhiihaay hooy aabba anaw maxaan osna inta ilmahaas liiga caawiyo guri ma haasti jiif ma haasti caasha ayaa dhanka kale codsi u dirtay hay-adaha gargaarka raashin hadda ku filan oo ilmahaas aanan ku xandiinin ma haysti inaa la ii caawiyo la ii gaanqobadan raba hooy aabba anawa wax ana iska hayna ma laho waxaan qabanayna ma jirto sidoo kale waxay dhaliil u jeediyeen ragga dayaca mas-uuliyadda ka saaran ilmahay dhaleen madyan axmed maxamed walaalaad ilma yaryariisanaysta aniga ninkiina waa kala tagnay ilmihiina wuu igu dayacay wax ilmihii waxaan u haya male ilmihii way xanuunsan yihiin guri aniga aan leeyahay hatee ma degeni oo guri la-aanan ahay guri dad leeyahan deganahay oo ilmihii way iga xanuunsan yihiin maanta jawaari ma haysan ay ku seexdaan wax kaloo ay cuntadood maanta cunayan wixii xanuunsaday hatee daawadan lacag aan ku daaweysa ma haysta gawar weyn oo iga xanuunsan hantee way jirtaa maskaxda laga haysta oo waxaan ku daaweystaan la-asana kuwo kala yaryar way iga xanuunsan yihiin waxaan lacagoo maanta ku daaweysta ma haystay aad baan iskaga dayacanahay dayacnay waan kala tagnay ninkii markaan kala tagnay ciyaalka igu qabsaday ciyaalka markuu igu qabsaday waalanba wuxuu ila haystaa toori iyo wuxuu u haystaa garoonbu i haystaa waan gudilayaa si ciyaalka isuu leeyahay qaxooti waxaan u imaaday nafbaa i keentay oon soomaali iga soo haataysay markaa inta imaad hata wuu isoo wuxuu iisoo hinjibaaday ilmihayga waxaa la imaaday meesha meeshaa joogtana waan kaaga daba imaaday ayuu ilahay farraata sac daba macnaha markaan kala tagnay uguma wada biilanba marka horeba markaan wada joognay duruuf meesha ku wada joognay markaan kala tagnayna way kasii daranta waxba iguma siinayn markaan soo baxay hataa soomaaliya dad baa lacag ii aruuray oo tirsaboorka iga soo bixi
dhanka kale musdaf shaafi xasan ayaa gaashaanka u daruuray eedda ka soo yeertay qaar ka mid a hooyooyinka korinaya carruurta lagu dayacay dayicitaanka dumarka horta caruurta lagu dayacayo caqibadda waxaa aniga ila tahay inay dumarka ka imaanayso waayo sababtoo ah ragga ilmaha ay dhaleen ma dayici karaan ma nici karaan caqabad keeni karto inay ilmihii la fogaadaan oo meelo qaar oo ragga ay rabin ay la tegaan caqabad keeni karto inay magaranaysaa ay ilmihii ku xumeeyaan ama ay caqibad keeni karto waxyaala ragga qaban karin ay sheegta markii balse sahal saalax oo kamid a mas-uuliyiinta xeraday fatuu ayaa qaba inay jiraan rag badan oo dayacay mas-uuliyaddii ka saarnayd ubadkay dhaleen horta baahi guud way jirtaa si guud marka loo fiiriyo yacni labada dhinacba baahi guud oo dadka magaranaysa duruuf haysa way jirtaa iyadoo sidaa tah yaa haddana haweenka ila daala dhaca ilmaha yani ninka ilmaha naagta hadduu furo ilmihii meeshuu kaga tegi nin ilmo qaadan ma jiro marka ragga wuu badan yahay inta badan ragga ilmaha way og yihiin balse waxaa jira qaar ka mid ah aan ciyaalkii gada loogu noqonaynin ama ambiir ku celinaynin ama isaantii la ogaanaynin haddiiba isaanta ay isku dhicin ay kala tageen ay sidaa kala goyeen macalin ciyaalkii ay u kala tageen oo badan way jiraan sahal ayaa xusay inay jiraan rag wanaagsan balse qaarkood ay hilmaameen doorkii aabbanimo xarumaha hay-adaha gargaarka ee qaabilsan daryeelka carruurta iyo hooyada waxaa maalin kasta imaada dumar badan oo ka cabanaya in carruurtii lagu dayacay kadib markay kala tageen raggii dhalay kuwaas oo ay hay-aduhu siyaabo kala duwan u caawiyaan
dumarka seventy percent waxay taagan yihiin meesha hay-addii taagan yihiin waana la caawiyaa waxyaala lala qabto way jiraan dadka noocaas ee duruufaysan ama kuwa agoonta ah ama kuwa haweenka lagu soo furay ama kuwa dadka ku dul nool gebi ahaanba ciyaalka ah daryeela meel laga daryeela way jiraan si guud dadka way jiraan ha kala tagga qoyska iyo iskaashi la'aanta labada waalid ayaa saamayn ku leh ubadka sida uu qaba sahal saalax guddoomiyaha xerada qaxootiga ifol labo lamba one waktiga adag baa keeni waxaa keeni waxaa waaye duruuftan adag way keeni laba waxaa ka ah xilli kale guur ama ku jiro yani hadda kaamkan aan joogno wuu degahaya hadduu degahaya fursadooyinka shaqada iyo waxaa weli lama gaarin duruuf adag baa lagu jiraa de waxaan u baaqi lahaa in ay horta bismillah ay dhahaan ay xag alla u noqdaan galaafka faraha badan ciyaalka dhib buu keenaa waxaa ka mid ah qofka maskaxiyan ilmaha dhib baa u imaan gabdhaad dhashay shan gabdhood baad dhashay afar gabdhood baad dhashay saddex wiil baad dhashay waad ka tagtay gabdhaha way koreen nin kalaa imaado meeshii magansa ninkaa kale ilmahan sidii ilmihiisa ma ah ragga inkastoo uu kala duwan yahay laakiin ilmo dhan ood soo dhex gasho oo meeshan degan maxamed baaruud xuseen v o a dhadhaab
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeenii habeennimo waa naga intaa inta ka horeysase waxaannu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso habboon nuura
شعور